بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم وكونوا مع الصادقين وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تكونوا من المفلحين واعلموا رحمكم الله ان الذنوب والمعاصي تضر ولا شك وان ضررها كضر وان ضررها في القلوب كضرر السموم في الابدان وما في الدنيا والآخرة إلا شرور وبلاء إلا سببه المعاصي والذنوب walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmooyin fara badan buu ina siiyey wuxuu inaga dhigay dad iimaan iyo islaamnimo haysta oo ilaahay jala wacalaa rumaysan sidaa awgeed waajib waxaa inagu ah sharciga ilaahay inaynu u hogaansanno jala wacalaa waxyaabaha gees marsan ee ilaahay inoo diidayna aynu iska ilaalino aynu ka fogaano walaalayaal waxaan shaki inagaga jirin macaasida iyo dunuubta tirada badan lee kala duduwani dhibteeda iyo xumaanta ay leedahay aada iyo aada inay u badan tahay bal ee adduun iyo aakhiraba shar kastoo jira iyo ciqaab kasta oo yimaada iyo dhib kasta oo dadka la kulanta sabab waxa u ah macaasida iyo caasitaanka allihii weynaa jalla wacalaa la caasiyayo cadhada ilaahay bay macaasidu soo dejisaa ciqaabka ilaahay iyo addoomihiisa inuu ka argoosta ayay soo dejisaa halaag caam ahoo dadka wada maansheeya inuu ilaahay jalla wacalaa keeno ayay walaalayaal sababtaa macaasidu sidaa awgeed baa rabbi yidhi jalla wacalaa واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب waxaa ka baqataan fitno iyo dhibaato ciddii dulmiga samaysay ee gardarootay aan ku gaab aan ku eekaan ahayn bal eh ciddii gashay dembiga sababta u noqday dhibaatadu inay timaado iyo ciddii kale labadaba maansho inay soo gaadhaysa waxaana ogaataan ilaahay jala wacalaa inuu yahay shadiid lciqaab ilaahay ciqaabkiisu mid addoommuhu ay iska xejin karayaan ma aha ilaahay jala wacalaa walaalayaal sida aayaddaa laga qaadanayo inuu halaag caama soo dejiyo iyo dhibaato dadka wada saamaysa waxyaabaha keena macaasida ayaa ka mid ah iyo macaasidaas oo faafto oo lala kala xishoon waayo oo meel walba lagu sameeyo xataa iyadoo dadka wanaagsani ay joogaan ayaa haddii xumaantaasi ay faafto oo ay baahdo walaalayaal laga baqanayaa ilaahay inuu addooma halaago ama ciqaab iyo dhib aanay ka taag lahayn uu ku sallido sidaa awgeed baa umi lmu'miniina zaynaba binti jaxshin radia allahu canha waxay tidhi dak rasuulkaa ii soo galay calayhi asalaatu wasalaam isagoo argagaxsan oo baqanaya oo le laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi ya'juuja wama'juuja midlu haadih waxallaqa biusbucayhi alibhaami waalatii taliiha rasuulka oo laa ilaaha ila allah leh ayaa ii soo galay oo tilmaamaya carab inuu hoogu sugnaaday shar soo dhowaaday xaggiina uu uga sugnaaday oo shar uu soo dhowaaday oo dayrkii lagu xidhay nimanka sharka badan ee ya'juuj iyo wama'juuj la yidhaahdo ee markay saacaddu soo dhowaato soo bixi doona ee halkaa ka iman doona dayrkii uu ku xidhay dulqarnayn ayaa intaa in leeg laga furay baa rasuulku tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam in yaroo intaa leeg ayaa laga furay taasi markaa waxay tilmaamaysaa shar carabtoo keliyana maaha ee wuxuu rasuulku ugu soo halqabsaday calayhi asalaatu wasalaam lianna iyagu waa dadkii waxa weeye islaamnimada xambaaray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam iyaga ayuu dhex joogay oo uu ka mid ahaa iyagaa dadka diinta inta kale sii gaadhsiiyey haddii iyagu ay fasahaadaan oo diintan ay ka tagaan sabab waxay u noqonaysaa dadka kalena inay fasahaadaan oo ay ka tagaan waxay saxaabiyaddii tidhi waxaan idhi yaa rasuula allah anahliku wa fiina saalixuun rasuulka ilaahay ow miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadkii wanaagsanaa ayna dhex joogaan iyadoo weli dad wanaagsani ay jiraan oo iyagu ilaahay aan caasi ahayna caabudaya oo xumaanta ka fog miyaanu halaagsamaynaa nala hagaagayaa u fiirsa jawaabta rasuulkeennu bixiye calayhi asalaatu wasalaam qaala nacam idaa kahura alkhabah haayo waa halaagsamaysaan haddii khabadku uu bato bukhaari iyo muslim baa wariyey mar haddii khabadka iyo xumaantu ay badato waa halaagsamaysaan dad saalixiiniba ha idin dhex joogaane khabadkaasi waa macaasida oo dhan baa lagu fasiray macsida aadka usii foosha xune zinada la yidhaahdana si gaara waa loogu fasiray waxaa walaalayaal xadiidkaasi inoo tilmaamayaa macaasidu xumaantay leedahay iyo inay halaag sababayso iyo inay waajib tahay in macaasida laga hortago oo inta wadaana iska dayso inta kalena ay ku inkirto oo ay waxa weeyaan xumaantaasi ay u diiddo mar kalena rasuulkeennu wuxuu inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam tusaale xeel dheer isagoo inoo dhigay dadkan adduunyada joogaa waxay ka dhigan yihiin dad doon wada saaran dadka macaasida samaynaya macaasidaasi oo kala duwan oo kala darajooyinah waxay ka dhigan yihiin doontii badda maraysay dad hoosta ka daloolinaya oo sababaya inay biyuhu soo galaan oo dabadeeta ay halaagsanto iyada iyo dadkii saaraaba dadka iyagu dadkaasi xumaanta u diidaya khayrka faraya xumaantana u diidayaana waxay ka dhigan yihiin dad arrintaa ka daayalo oo ka hor jooga haddii haddaba doonta lagu daayo kuwaa daloolinaya intii xumaanta samaynaysee doonta daloolisay iyo intii aan samaynee u diidi weyday labaduba way isla wada halaagsamayaan walaalayaal waxaa xadiidkaasi cadiimkaahi tilmaamayaa dadka ahlulmacaasiga ah haddaan la yska qaban oon xumaanta iyo macaasida laga reebin in lala halaagsamayo xadiid kale oo ahlulcilmiga qaarkood ay quweeyeenna wuxuu rasuulkeenu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waaladii nafsii biyadih lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna can ilmunkar aw layuushikana allahu an yabcatha calaykum ciqaaba minhu uma tadcuunahu falaa yustajaabu lakum allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye uu dhaartay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wanaagaydun fari oo xumaanta ayaydun diidi doontaan ama ilaahay jalla wacalaa haddaad sidaas samayn weydaan oo xumaanta isku daawataan ciqaab buu idinku soo dejin doonaa ciqaabkaasi noocuu doono ha noqdo dhulgariir buu noqon karaa wuxuu noqon karaa xanuunnada maanta jira oo kale wuxuu noqon karaa cadow dadka ka xoog weyn oo ilaahay jalla wacalaa uu ku sallido abaaruu noqon karaa dhibaatooyinka ciqaabkaasi sidaa uu doonuu noqon karaa dabadeeta ilaahay jalla wacalaa ciqaab buu idinku soo dejin waa baryi doontaan ilaahow ciqaabkaa naga fayd ilaahow naga salaamad yeel dabadeeta wuu idinka aqbali waayo waaya walaalayaal maanta macaasidii aada iyo aad bay u badan tahay dhan alla dhankii loo eegaba macaasidu way fara badan tahay qof ka madhanini waabuu iska yaryahay baa la odhan karaa sidaa awgeed waxa waajib dhammaanteen inagu ah ilaahay jalla wacalaa inaynu u noqonno oo aynu toobad keenno waxaa kaloo waajib inagu ah oo farallada waaweyn ee diinteenna ka mid ah dadka macaasida iyo xumaanta samaynaya inaynu ku inkirno oo aynu waxa weeyaan is-hortaagno haddii macsida dadka samaynaya marka lagu inkiro ee lagu diida ay ka tagaan oo ay ilaahay uga noqdaan iyaga iyo kuwii ku inkirayba way wada badbaadayaan haddii ay ka tegi waayaan oo iyagu macsidii ay kusii madax adkaadaanna ugu yaraan dadkii ku inkirayay ee xumaanta u diidanaa ee ka dhiidhiyayey ayaa ugu yaraan iyagu badbaadaya oo haddii ciqaabka ilaahay jalla wacalaa soo dego ilaahay jalla wacalaa uu ka badbaadinaya taana waxayna tusaaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay niman yahuudda ka mid ahaa sida mufasiriintu ay sheegeen oo meel deganaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu diiday kalluunka inay ugaadhsadaan maalinka sabtida dabadeeta waa imtixaane maalinkii sabtida ee loo diiday baa kalluunku isagoo fara badan u iman jiray maalmihii kale ee loo banneeyey inay ugaadhsadaanna waxa weeye ma iman jirin barh ka mid ah ayaa xeeladaystay oo kalluunkii ugaadhsaday maalintii sabtida iyagoo weliba xeelad dhigay dadkii kale ee aan iyagu kalluunka ugaadhsani labay u qaybsameen qayb xumaantaa u diidda oo ku inkirtay iyo qayb iska aamustay ilaahay wuxuu idhi waid qaalat taa'ifatu minhum lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun kuwii aamusnaa ayaa waxay idhaahdeen waar dowlkan ilaahay baa halaagaya macsida ilaahay jalla wacalaa u banbaxay ciqaab baa ku soo socda maxaa ka wacdiyaysaan maxaa ka waaninaysaan ma iskaga aamustaan kuwii markaa inkirayay waxay ku jawaabeen waa macdira arrintani ilaahay jalla wacalaa agtiisa inaannu cudurdaar helno ayaannu doonaynaa waxaa kaloo laga yaabaa inay iyaga qudhoodu soo noqdaan oo waanadu markaannu ku celcelin ay anfacdo wuxuu ilaahay aayaadka dambe kaga warramay inuu ciqaabkiisu soo degay markii ciqaabka ilaahay uu soo degay kuwii xumaanta diidayee reebaya ilaahay jalla wacalaa uu badbaadiyey anjayna aladiina yanhawna can isuu wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun kuwii xumaanta iyo macaasida ku jirayna ilaahay cadaab daran buu ku qabtay kuwii iyagu xumaantana aan samayn isla markaana aan diidin ilaahay jalla wacalaa inay badbaadeen iyo inay halaagsameen aayadda kuma sheegin macnii ilaahay aayadda kuma caddayn sidaa awgeed baa a'immada tafsiirka qaarkood waxay idhaahdaan way badbaadeen barh ka midna waxay idhaahdaan mae way halaagsameen oo kuwaasi ilaahay halaagay baa la raaciyey walaalayaal waxa aayaddu ay inoo caddaynaysaa haddii ciqaabka ilaahayba uu yimaado iyo cadhadiisu dadkaa xumaanta reebaya ilaahay jalla wacalaa iyaga waxa weeyaan saamayn mayso oo iyagana markaa ma ciqaabayo walaalayaal ilaahay jalla wacalaa ha loo noqdo ilaahay jalla wacalaa ha laga cabsado xanuunkaasi maanta la sheegaayo macaasida ayaa ka daran waayo xanuunkani waa wax ilaahay qadaro cidduu doonuu ilaahay ku dilayaa cidduu doonana way ka bogsanaysaa cidduu doonana maba asiibayo kuba dhici maayo laakiin macaasidani saamayn xun bay leedahay adduun iyo aakhiraba ilaahay jala wacalaa khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى aalihi وصaxbih wslama tasliima kasiira ayuha almuslimuun maanta xumaantii aada iyo aada bay ugu badatay magaalada gudaheeda iyo dabaddeeda labadaba weliba waxa wax laga murugooda ah in badan macaasidaasi waxa faraha kula jira dhallinyartii iyo da-yartii ummadda sida aynu walaalayaal dhammaanteen wada aragnay oo aynu ka dheragsannahay maanta dhallinyartii in badan oo ka midi way inxiraafeen oo jidkii suubanaa iyo tarbiyadii saxda ahayd way ka baydheen walaalayaal sidaa awgeed baa balwadaha xunxun oo khamri iyo kayrkiiba leh dhaca waxa weeye tuugada waxyaabo fara badan oo aada iyo aada u xun oo ayna waxa weeye halkan kusoo koobi karahayn ayay ku jiraan marka dhallinyarta bar ka midi ay lumaan intii wanaagsanaydna way saamaynayaan waayo dhallinyartu had iyo jeer waxay dhaqan u leeyihiin inay isku daydaan haddii qaar ka mida xumaan shaydaan ku waaxiyoodo inta kalena way ku dayanayaan sidaa awgeed waxaynala gudboon ugu horeyn oo dhallinyarta aynu u sheegaynaa iyo qof kastoo ilaahay jalla wacalaa caasiya inay digtoonaadaan oo ilaahay jalla wacalaa ay ka baqaan ilaahay jalla wacalaa cadhadiisa ay ka baqaan ilaahay jalla wacalaa wuu ka argoosan karaa qof kasta oo caasiya caafimaadkuu ka siibi karaa wuxuu adeegsanaye uu ku nicmaysanayo ayaa ilaahay jalla wacalaa si kale ugu rogi karaa hase ahaatee ilaahay jalla wacalaa inta badan aakhire ayuu la sugayaa dadka iyo maalin aan la baxsan doonin ha la digtoonaado oo dhallinyar iyo dad waaweynba ilaahay jalla wacalaa macsidiisa ha laga noqdo waxaa kaloo walaalayaal jira baaraka allaahu fiikum magaalada hareeraheeda aada iyo aad bay dadka yaryar u baxaan maanta oo ay ugu baxaan kolley dadka yaryar bay u badan yihiin magaalada afarteeda koonaba way u baxaan iyagoo weliba ka sii faa'iidaysanaya fasaxyadan hadda lagu jiro waayo waa tan fasax dheer la galay dadkuna waxba may kala fogaanina way isku dhex jiraan markaa halkaa jaanis weyn bay runtii dhallinyartii ka heleen kuwii jaamacadaha dhiganaayey kuwii iskuullada dhiganaayay ee meelun ku mashquulsanaa habliyeynama intay iska haystaan bay isula baxayaan magaalada afarteeda koonaba way ka jirtaa ha kusii kala badnaato markaasaa ilaahay jalla wacalaa ay u caasiyayaan siyaabo hadda laga yaaba innaga inaanay maskaxdeennaba kusoo dhicin in ilaahay loo caasiyo ayaa ilaahay jalla wacalaa loo caasiyaya arrintaasi ma aha arrin qarsoon oo qof iyo laba ama dad koobani ay sameeyaan ama si qarsoodiya u dhacdo dabadeeta baabaday waa arrin maalin walba dhacda oo si aada iyo aada u badan u dhacda ciiddii ka hor bay socotay kadib bay socotay hadda ayay socotaa wakhtigaa weliba guga ee dhulku uu cagaaran yahay ilaahay jalla wacalaa nicmadiisa dhulka mariyey ayaa aada iyo aad ay uga sii faa'iidaysanayaan waxaynaan arki jirin baa dhallinyartii walaalayaal maanta ay soo kordhiyeen oy marayaan waxay marayaan hablayeynama intay iska haystaan iyagoo qaaqaawan inay sawiro waxa weeyaan maanta o dhan isla dhacaan waxa markaa waajib inagu ah dowlad iyo shicibba arrinkaa inaynu wax ka qabanno oo dhallinyarta kuwa gudahana wax laga qabto kuwa dabaddana wax laga qabto wax weyn runtii uma baahna marka shaadh dowladeed loo xidho wax sii weyn uma baahna afartaa koone min hal gaadhi oo shan askari saaran yihiin baa ku filan dadka wixii iska dalxiis tegey ama sidiisa u laydhsanayaana waa halkiisa wixii edab darro wada ama xumaan wada ayuunbaa la qaban lahaa walaalayaal waxaa kaloon idinku baraarujinayaa ninkii habla dhalayow ama habla la dhashay ama habla ka mas-uulahow hablihii aada iyo aada hoose loogu eego ha loo fiirsado waxaynaan arki jirin baa soo baxay hablo iska raacaya inama yaryar oo maanta oo dhan meelaha la soo joogaaya walaalayaal waa wax aada iyo aada u soo kordhay hablihii ha la ilaashado baaraka allaahu fiikum waxaa kaloo ina saaran jazaakum allahu khayran qofkii afka ka sheegi karaya ee xumaantaasi afka ka inkiri karaya isaguna inuu afka ka inkiro man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih gacanta in wax lagaga qabtaa waa darajada koobaad ciddii awoodaysae u taallaa dowladdu ugu horrayso oo waalidkii ku xigo waalidku ilmihiisa wuu qabsan karaa weeyi faman lam yastatic fa bilisaani kaan awoodayna carabka waa inuu ka sheego waa in la wacdiyo culimmada qudhoodu intay gawaadhi ka haystaan ay u baxaan hareeraha magaalada dadkan wax loo sheego oo diinta la gaadhsiiyo wallaahi haddii kale inaynu gebigeennu wada halaagsanno ayaynu waxa weeyaan markaa ku siganaynaa kii aan labadaa midna awoodin qalbiga ha ka naco oo ilaahay dartii xumaanta iyo macaasida ha ugu cadhoodo maanta karoonaha la leeya waa lala dagaalamayaa ee dhaqaalaha lagu bixinaayo waxa wallaahi ka mudan boqol jeer macaasidaa in lala dagaalamo haddaynu macaasidaa iska qabanno oo aynu la dagaalanno aynu ilaahay raalli gelinno karoonahaba ilaahay jalla wacalaa inoomuu keeneen hadduu inoo keenana ilaahay jalla wacalaa uu inoo sahli lahaa marka xaqiiqada dhabta ah waa inaynu waxa weeye waajahno maanta dadka samaynayaa ilaa imaka waa dad kooban waa dad aynu gacanta ku qaban karro wax maaragtay faraha ka baxay ama aan la qaban karin maaha xadiidna rasuulkeennu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii dad macaasi lagu dhex sameeyo oo kuwa macaasida samaynaya ay ka tiro badan yihiin kana xoog wen yihiin oy qaban waayaan oy sidaa ku daawadaan ilaahay jalla wacalaa ciqaab buu ku caam yeelaya xanuunkaasu hadduu doono ku sallidayaa tarab tarab u laynaya wax kaloo hadda aanay ka fikirahayn ama iyagu aanay filanahayn baa ilaahay ku sallidaya walaalayaal macaasidaasi aada iyo aad bay u jirtaa muddo dheerna waa laga qaylinaya imakana way sii badata markii hudheelladii la yidhi ee kulamada badan iyo xafladaha waaweyn iyo waxyaabaha caynkaasa la yska ilaaliyo dabadaha ayuunbaa runtii loo rogay meelaha dabadaha ayaa loo rogay askartu khayr allaha siiye mararka qaar way baxaan laakiin mar iyo laba askartu ay baxeen kuma filla waa wax maalin walba taagan waxani maalin walba dad baa tegaya markaa wuxuu u baahan yahay cid waxa weeye laga wada fikiray oo loo sameeyo oo maaragtay munkarkaasi wax ka qabata ilaahay jala wacalaa dembigeenna ha dhaafo ilaahay jala wacalaa kii waalidkeen ha dhaafo allahuma inaa nasaluka alhuda wاltuqى wاlcafaafa wاlghinى allahuma aatina fi اdunya xasana wfi اlآakhiraةi xasana wqinaa cadaab الnar slى اllah عlى nabiyina mxamed